إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegestayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah nin ka mid a ergadii soo dooratay baarlamaanka federaalka geesta kalena ahaa abaabule mooryaanta macawsleyda ayaa maanta waxaa lagu dilay magaalada muqdisho gaari gaashamaan ayaa ciidamada shisheeye ugandho waxaa looga gubay duleedka deegaanka golweyn ee gobolka shabeellaha hoose mas-uul xilal ka soo qabtay dowladda federaalka ayaa sheegay in dowladda itoobiya ay la soo xiriirtay kana dalbatay in uu jaajuus u noqdo maamulka islaamiga ah ee degmada saako ayaa dowladdiin ah waxa uu soo gebagabeeyey qaar ka mid ah dumarka ku dhaqan xaafadaha magaalada ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa weerar waxay ku qaadeen fariisin ciidamada ugandha ay ku leeyihiin degmada qoryooli ee gobolka shabeellaha hoose alkataa'ib ayaa waxay baahisay sawirro hor leh oo lagu soo bandhigay hub iyo gaadiid iyo saanad ciidan oo xarakada shabaab almujaahidiin ay ku furatay dagaalkii ka dhacay deegaanka masegawaay ee gobolka galguduud odayaasha dhaqanka islaamiga ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ku dhowaad labaatan neef oo geel ah waxay ku wareejiyeen ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin gaar ahaana kuwa ka qayb galay dagaal ka dhan ahaa ciidamada uganda intaa waa qodobadii warku waa weynaan dhegeystayaal haatan u diyargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن nin ka mid ahaa ergadii soo dooratay baarlamaanka federaalka geesta kalena ahaa abaabule mooryaanta macawsleyda la yidhaahdo ee ka barbar dagaalantay dowladda federaalka ah ayaa maanta waxaa lagu dilay gudaha magaalada muqdisho ninkan ayaa rag hubaysan xarakada shabaab almujaahidiin ka tirsan waxay ku dileen xaafadda fagax ee degmada yaakshiid ee magaalada muqdisho waxaa lagu magacaabi jiray ninkan cali naylow goor dambe ayayna sida caadada u ahayd dowladda federaalka ahu waxa ay goobta ka qaadatay meydkiisa gaari gaashamaan ayaa ciidamada shisheeye ee ugandha waxaa looga gubay deegaanka golweyn ee gobolka shabeellaha hoose warka iyo war kaleba waxaa inoo haya xashim cabdinaasir mar kale gobolka shabeellada hoose waxaa xalay ka dhacay weerar ka dhan ah ciidamada shisheeye ee ku sugan qaybo ka mid a gobolkaas kuwaas oo khasaare lagu gaarsiiyey rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar dhabagala u dhigay kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye kuwaas oo ku socdaalaya duleedka deegaanka golweyn ee gobolka shabeellada hoose waxaana ciidamada ugandha gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac gaari taw ah oo ka mid a kolonyada ciidamada shisheeye ayaa waxaa haleelay qarax kaas oo gebi ahaanba gubtay waxaana sidoo kale gaariga ku basbeelay dhammaan askartii la socotay weli faahfaahin dheeriya kama aanaan helin askarta ku dhimatay gaariga la burburiyey inta ay la-eg tahay isla shabeellada hoose rag ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalad dagaal toosa ku qaaday xero sidaas oo kale ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ay kaga sugan yihiin degmada qoryooley halkaas uu ka dhacay dagaal laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana ciidamada shisheeye soo wajahday cabsi xooggan iyagoo ka cabsi qabay inay la kulmaan mid lamid a weerarkii weynaa ee lagu laayay ciidamada ugandha kaas oo dhowaan ka dhacay degmada buulomareer ee isla gobolka shabeellada hoose ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga gobolka shabeellada hoose gaar ahaan ciidamada ugandha ayaa waxa ay la kulmayaan weeraro lagu dhiigbixiyey oo kaga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhowaan ayay ahayd markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay soo afjartay xero militari oo ciidamadan ugandha ku lahaayeen degmada buulomareer halkaas oo lagu dilay in ka badan laba boqol oo askari maxaabiist dagaalna laga qabsaday mas-uul xilal ka soo qabtay dowladda federaalka ayaa sheegay in dowladda itoobiya ay la soo xiriirtay kana dalbatay in uu jaajuusu noqdo sida warkan uu ku faahfaahinayo cabdifitaax maxamed qaasim waa mas-uul xilal ka soo qabtay dowladda federaalka oo ku faanaya inuu muddo hore jaasuus u ahaa dowladda itoobiya kana howlgeli jiray gobolka hiiraan gaar ahaan magaalo madaxdiisa beledweyne cusmaan barre oo soo noqday guddoomiyihii baarlamaanka ee maamulka hirshabeelle wuxuu shaaca ka qaaday in shaqooyinkii ugu muhiimsanaa ee uu soo qabtay ay ahaayeen kuwo basaasnimo ah waxa uu xusay in xilligii maxaakiimtii islaamiga uu ka mid ahaa ururkii la ohan jiray ashahaadola dirirka markii ururkaasi laga adkaadayna looga yeeray mustaxiil oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee ay xabashidu haysato halkaasoo looga soo dhigay jaasuus xogaha ka soo gudbiya magaalada beledweyne niminkaa markaasi qarsoodiyahan ku tegay dhulkaas mustaxiil kadib waxaa laisoo xil saaray inaan anigu dee aan noqdo sirdoonka magaalada ninka joogo meesha markaan waxaa liigu xiray nin janan oo ciidankaasi etoobiyaanka yani howlgalka u qaabilsan ee xukumo oo la yidhaahda maxay ahayd waagaay ninkaasa markaas aliga turjumi jiray marka halkaasaan warbixinta xarumahan tegi jiro sidee qof shaxaad u doonahaaska aan iska dhigi jiro halkaasaan kotoroli jiray waxaa igala soo hadli jireen baalka la yidhahda telefoon la yidhahda turaaya halkaas igala soo hadli jiro teleefoonan kale waa laga baqay cusmaan barre waxa uu sheegay in markiisii hore uu ahaa nin wadaad ah laakiin ka hor inta uusan ku biirin ururkii ashahaadolo dirarka uu idaacad ka maqlay isagoo maxkamadda beledweyne looga magacaabay xil uusan ogeyn waxay ahayd wax maxkamad loo ekaysiiyey oo looga hortegayay dabaylihii midowgii maxaakiimta waxaana uu tilmaamay in markii uu xaqiiqsaday in xilkaasi loo magacaabay uu meel iska dhigay kitaabkii qur-aanka idaacaddan ku leexday war maxay tahay ergaas adere war waxaa lagu magacaabay guddoomiyaha maxkamadda gobolka meeshaan ugu tagay guddoomiyaha gobolka anigana awal han siyaasiyadaa igu jiro aadaan u jeclaay mugta waaba si ii wanaagsaneedaan ere kitaabkan meel iska dhigay liis sir ah oo ka soo baxsaday sirdoonka itoobiya markii xukunka lagala wareegay tigre ayaa waxaa ku qornaa dad badan oo ilaa iyo hadda xilal sare ka haya dowladda federaalka oo jawaasiis u ahaa tigreega maamulka islaamiga ee degmada saakow ayaa dowladdiin ah waxa uu soo gebagabeeyey qaar ka mid ah dumarka ku dhaqan xaafadaha magaalada maxamed muddi axmed abu muslim ayaa warkan faahfaahinaya maamulka degmada saakow iyo maktabka dacwada ayaa soo gabagabeeyey duuro soconaysay muddo labaatan maalmood ah oo loo qabtay qaar ka mid ah dumarka ku dhaqan xaafadaha degmada saakow wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka dumarka dowrada loo qabtay ayaa tiradoodu ahayd boqol iyo konton haween oo ka kala socday xaafadda basra al ansaar iyo xaafadda biyooli dowradani ayaa soo qaban qaabiyey maamulka degmada iyo maktabka dacwada saakow intii ay soconaysay dowladani dumarkii loo qabtay waxay ku qaateen duruus muhim ah xiritaanka dowladda oo ay ka soo qayb galeen culamowdiin ugaasyo waxgarad iyo qaybaha kale bulshada degmada ugu horeyn xiritaanka dowladda waxaa kelimad ka soo jeediyey ugaas biye oo ah ugaaska baysha macali weyne isaga oona u mahadceliyey maamulka degmada iyo kan maktabka dacwada dalmamaadi aane maktabka dacwada degmada saakow iyo walaayada maxaafadada degmada oosa jalaab waxaa abaabulay in gabro dowro la dhako oo walbadan iyo kumoqlaayana lakusaxa doonamaadiyaan eemay kale madane guddiga afarta xaafadood ee degmada saakow biyooley nasrudiin basra ansaar oo iyona guddoomiyaalkii oo qeybiyiinku qaadaday markii landiri iyago xaafadood ah mareen ha ogaadeen gabro afarta xaafadood degan oo madaariistana aan ka tirsanayn ha gudbiyeen iyona kamaasiyin marka dowradan oo socoti labaatan iyo kow maalmood iyo dareerta dowradan oo oo dowro sharci ah gabro iyo hooyooyinka oo xaafado afartan xaafadood degan walbadan laga sheegay iyadoo marka horey tawxiidka laku dhisi talaadana laku saxi walbadan kalena ontalankooga kornana laku dhisi sidoo kale waxaa munaasabadda dowrada lagu soo xirayay kelimad ka soo jeediyey mid ka mid ah gabdho macalimiin ka ahaa dowrada iyada oo sharaxaad ka bixisay duruusta ay ku qaateen dumarka dowrada loo qabtay bismillaah markii aan ka warbixiyo dowradan labaatanka muddobe beri noo socotay muddada labaatanka beri u dhow noo socotay waxaan ku soo qaadanay aan gabdhaha oagu akhrinay sida maar salaada sida looga saxi lahaa salaaddii waa eber ay ka haayeen qaarkooda badankooda maahane sida faatixadii abhaynin ataxiyaadkii wixii adkaaraada guri dhexdiisa looga maarmin sida ataxiyaadkii maarta musqusha taarihi musqula lagu galaayo ad waxyaabaa daruuriga ee haysan haynin ayaanu ka saxnay qaraa'ada faatixada waxay ka ahaayeen galabgalab salaad horkeeda maba jirinba ataxiyaadkii intaasoo dhan ayaan ka saxnay saddex adkaariisa adkaariisa waan u akhrinay tawxiidkaan u akhrinay waxaan kaloon u akhrinay aan u saxnay sidii maarata salaada loo tukan lahaa sujuuddii rukuucdii sida gacmihii kor loo qaadi lahaa waxaasoo dhan waan ka saxnay xiritaanka dowrada oo aan codbaahiye alfurqaan aan la dhex qaaday dumarkii ka faa'iidaystay waxyaabaha ay ka faa'iideen casharada anigoo sahre barqadle cabdi waana jooga xaafadda biyooley labaatan beri baa dooro naloo qabtay dooradii ilaahay mahadiis wakhtiga tukushadiisii ataxayaadkii dooradii wax badan oon awal aqaani jirin aan ka faa'idnay maasha allah intii soo kaalkaashay masina geysay ilaahay janna farduusaha ka waraabiya aaqariyo adduunyo annakana wax baan kordhisanay la ii faa'iideey mujaahidiinta ilaahay kheyr ha siiya aaqariyo adduunyo liibaan iyo janna farduusaan ugu faatixay gaalna waxaan ugu faatixay xaarka uraayo oo kale inuu u jabo u uro ilaahay iidankiis ilaahay baan ka tugay ilaahaygii weynay waaxid ka ahay khayru qalqi ahay oo na abuuray baan ka tugay gaalo allaha jibiyo beerihii waa aaran annakana diin baan kordhisanay maasha allah maasha allah ilaahay kheyr ha siiya mujaahidiinta hor iyo gadaalba meeshay joogaanba anna u magaagayna la araw umu asmaa dowradun labaatan maalmooda niinsa oo timaasha allah may ilaahay unku rajeeyane sida hadda dowradun naninka gobodi naxaniinka celceliyo markasta had i jeer naxaniinka celceli ya jeelna sidii hadda naxaniinka wedi unun an sii wadna maclimiintana micnaha jow jahdi fara badan niinbiyan bismillaah anoo magaayla row salmaa xamid oo kasuguna xaafadda alansaar mayna haniin gabagabeeye dooro oo labaatan beri socotay mayna haniin gabagabeeye makhtabka walaayada may bana noo saxay salaada iyo tawxiidka iyo wali kasaabsanay salaada arkaantiye insha allahu tacaala may codsada intii markaasna haniingaleli alkataa'ib ayaa waxay bahisay sawirro hor leh oo lagu soo bandhigay hub iyo gaadiid iyo saanad ciidan oo ay ciidamada xarakada shabaabul mujahidiin ku furteen dagaalkii ka dhacay deegaanka masgawaay ee gobolka galguduud haye maxamed cali waxaa inaga warantaa sawiradan maxaa ka soo muuqday xajmiga sahanada malatari oo mujaahidiintu ku qabsadeen halkaasi intee la ekaayeen aad baad u mahadsantahay cabdisamed cabdulaahi habeenkii xalay mu'asasada alkataa'ib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay sawiro hor leh oo qayb ka ah weerarkii xooganaa ay mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhiggii ciidamada dowladda federaalk ay ku lahaayeen deegaanka masagawaay ee gobolka galguduud ee bartamaha dalka soomaaliya sawiradan waxa ay si gaar ah alkataa'ib ugu soo bandhigtay khanaa'im kala duwan oo ay mujaahidiinta al-shabaab kusoo furteen weerarkaas waxaana sawiradu ay gaarayaan afartan iyo saddex sawir si guud sawiradu waxay usoo bandhigayaan gaadiid hub iyo agabyo malatari oo ay mujaahidiinta al-shabaab kusoo furteen weerarkii ay mujaahidiinta kula jarmaadeen fariisinka ciidanka dowladda federaalka gaar ahaana kuwii dhowaan laga keenay dalka eritereya ay ku lahaayeen deegaanka masagawaay cabdisamedow run ahaantii sawiradan ayaa ah kuwo aad u cajiib ah waxayna habeenkii xalay si aad ah ugu faafeen baraha bulshada waxayna soo bandhigayeen saanado iyo hub aad u fara badan oo ay mujaahidiinta ku furteen weerarka masagawaay adiga ku dhaado cabdisamed waad aragtay sawirada maxaa kaaga muuqanaya waa mahadsantahay maxamedow habeenkii xalay alkataa'ib sawirada ay baahiyeen waxay ahaayeen sawiro runtii aad saameyn u leh waana mid ka mid ah ayaa la dhihi karaa amaba sidoo kale waxaaba lagu tilmaami karaa saanadii ugu badneed ee ay soo bandhigaan tan iyo markii ay bilowdeen weeraradii ugu dambeeyey amaba hujuumkii weynaa ee uu ku dhawaaqay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka sawirada waxaa kasoo muuqanaya gaadiidka dagaalka qoryaha kuwooda culus kuwooda fudud zaadka oo ay ka mid tahay rasaasta qoryaha kala duwan tuutaha ay ciidamada ku labisan yihiin si guud gaadiidka haddaan u dulmaro waxaa kasoo muuqanaya ilaa shan gaari oo nooca cabdibilaha ah iyo sidoo kale gaari bijiya shanta gaari ee cabdibilaha ah mid weliba oo kamid a waxaa ku rakiban qoriga darandooriga u dhaca ee loogu yaro dhashiikaha sidoo kale hubkaasi waxaa qayb ka ah qoryaha loo yaqaano ak fodhisabanka iyo sidoo kale b k m-ka iyo sidoo kale qoriga loogu yaro g tariga kuwaasoo ah kuwa tira beel ah islamarkaana inta ishaad u qabato ay safan yihiin waxaa intaas dheer in qori weliba oo kamid a hubka ay halkaasi kusoo bandhigeen mujaahidiinta uu wato rasaas aad u tiro badan qorqoradaha rasaasta ee mujaahidiintu soo bandhigeen runtii waa kuwo tiro beel ah markaa tiraada waa tirinayaana maba tiri kartid inta sawirada ka muuqata marka maxamedow saadka malateri ee halkaas lagu soo bandhigay runtii waa wax aad u fara badan adi ahaan maxaa kaloo kuu muuqday waad mahadsantahay cabdisamed sida aad ka dhawaajisay saanadan waxaa lagu tilmaami karaa tii ugu badneed ee ay mujaahidiinta kusoo furtaan tan iyo markii uu wilaayaadka islaamiga ah guluf dagaaleedka ku iclaamiyey xasan sheekh marka laga yimaado qoryaha iyo gaadiidka aad sheegtay waxaa ii muuqanaya qalabyo kala duwan oo ah kuwa ciidanka haddii ay ahaan lahaayeen isgaarsiinta iyo hubka ay ku dagaalamaan ciidanka lugeeya sida bambaanooyin aad u fara badan oo ay alkataa'ib kusoo bandhigtay sawirada kuwaasoo noocyo kala duwan leh oo ay ku hubeysnaayeen ciidamadii lagu soo afjaray xeradii ay ku lahaayeen deegaanka masagawaay ee gobolka galgaduud waxaa sidoo kale cabdisamudow ii muuqanaya boorsooyin tuutaysan oo ay mujaahidiinta al-shabaab kusoo bandhigeen sawirada khaniimada ah waxaa muuqanaysa in askari walba loogu talagalay boorshadiisa hubkiisa iyo wax weliba uu u baahnaa inuu ku dagaalamo maxamedo waxyaabaha hadda halkan ka muuqanay waxaa kamid ah qoryaha loogu yeero ee shamshuutarka oo yacni ay adeegsadaan ciidanka qeybtooda toogta khaaska u ah Een, sidoo kale waxaan aragnaa qoryaha r b g-ga aadka u tirada badan ee lagu soo bandhigay qaniimada cabdisamodow qoryaha r b g-ga waxaa ii muuqanaysa inay wax ka cusub yihiin maxaa ku cusub oo aad ku aragtaa maxamedow qoryahan r b g-ga waxaa dareemaysaa inay yihiin kuwo cusub oo dhowaanba laga furay baakatkooda Een, waxyaabaha runtii hadda ku cusub ee qori weliba r b g ku rakiban waxaa ka mid ah qalab yar oo ka saaciidayiin qoriga r b g-ga ah liishkiisa uu saxnaado qori welibana wuu ku xiran yahay dhammaan waxaana xusid mudan maxamed oo hubka halkan lagu soo bandhigay kuma jiro hub yacni dhowr bilood lagu dagaalamay dhammaan waxaa la dhihi karaa waa hub dhowaan dowladda federaalka ah la soo siiyey waxaana loo badinayaa inay yihiin dhowr bilood ka hor waxaa jiray hub aada u tiro badan oo maraykanku kasoo dejiyey magaalada muqdisho diyaaradaha sidayna ay kasoo degeen eelaboorka halkaasna uu safiir ku-xigeenka maraykanka ku wareejiyey taliyaha ciidanka dowladda federaalka ninka loogu yeero ee generaal odawa dhanka kale maxamed adiga maxaa kuu muuqday oo ciidanka laga soo qaatay waxaan arkayey een, kaamirooyin baan arkayey waxaan arkayay matooro waxyaabaas maxaa kaaga muuqday maxay ka dhigan tahay yacni in jaysh dhammaystiran ee, wixii ay wateen oo dhan laga qaatay Eh, waa mahadsantahay cabdisamed waa sida aad sheegtay eh, khaniimadan waxaa la dhihi karaa eh, waxaa ku dhan qalab weliba oo isticmaala ciidan haddii uu ahaan lahaa hub haddii uu ahaan lahaa gaadiid haddii uu ahaan lahaa isgaarsiin iyo wax weliba oo uu askarigu u baahan yahay Eh, tani waxa ay ka dhigan tahay in halkaasi lagu soo afjaray talis guud oo ciidan oo loogu talagalay in lagula dagaalamo eh, deegaanada lagu maamulo ku dhaqanka shareecada islaamka Eh, qalabka isgaarsiinta ee ii muuqanayay waxaa ka mid ah taarar ay koomyo waxa loogu yeero sbeyska Eh, kaamirooyin ayaa sidoo kale ka mid ah kuwaasoo ay wateen wariyaal la socday ciidanka waxaana suuragala in kaamiradahaasi ay ku keedsan yihiin xoogo ku aadan eh, ciidamada dowladda federaalk oo baalaxoofteynaya islamarkaana eh, muujinaya inay geesayaal yihiin kuna wajahan yihiin mujaahidiinta kuwaasoo laga yaaba inay dib u anfacaan muasasada alkataa'ib islamarkaana ay kusoo bandhigto muuqaalada soo socda qalabku aad ayuu u kala duwan yahay waxaa sidoo kale ka mid a soolarada Eh, waxaa sidoo kale ii muuqanaysa matooro ay ciidanku isticmaalayeen eh, taasoo ka dhigan in ciidankan loogu talagalay in halkan ay sida magaalo ahaanba u degaan cabdisamadow yaanan ka tegine waxaa sidoo kale ii muuqanaya booshash kala duwan oo ay ciidanku isticmaalayeen eh, kuwaasoo iyaguna ah inta ay indhahaadu qabtaan Eh, waxaa sidoo kale muuqanaya baalootooyinka r b g-ga ee hoobiyaal kala duwan eh, waxaana muuqanaysa in ciidankan loo soo dhammaystiray wax weliba oo ay u baahnaayeen cabdisamed waxyaabaha muuqanaya waxaa sidoo kale ka mid a sanaadiiq rasaas ah bal ka waran iyagana maxamedow sanaadiiqda sawirada kasoo muuqanaya waa wax tira beelah tiro ahaanna maba tiri karno inta hadda sawirada ka muuqda ayaaba ah kuwa aada u tiro badan waxayna arrintan ka marqaati kacaysaa amaba ay xoojinaysaa hadal uu dhowaan jeediyey amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abu cubeyda uu lahaa dekado ayaa halkaas inooga furmay amaba een, waxay halkaas inoo noqdeen yacni goob aan ka helno zaadka iyo sidoo kale ee, hubka aan kula dagaalamayno marka maxamedow haddoo kale xasan sheekh waxaa habboon saan is leeyahay in sawiradan aysan tusin kuwa la taliyaashiisa ah maadaama laga yaabo inay ku kiciyaan dhiikar ama waxyaabo een, caafimaadkiisa waxyaabo u dhibaya sababtoo ah waa jeyshkii ugu dambeeya baa la leeyahay qiyaas toddoba boqol oo askari goob ay ku sugnaayeen oo isugu jira kuwa loogu yeero een, gorgor iyo waxyaabahaas way ku jiraan laakiin waxay u badnaayeen ciidankii eritrea marka ciidankii eritrea waa goobtii ugu dambeysay oo ay ku sugnaayeen badanaana sidaad kor qabtaba waxay ahaayeen askar ee, la celcelinaya oo awalba fakfakanaya waa taa darad dhegeysanaysay askarigii ee, ay qabteen maxaa la yidhahda ciidamada mujaahidiinta markii oo laga wareysanayay idaacadda andulus waa tuu lahaa annagooba xaaladda nagu dhanaan tahay oo inaan kala fakano rabno waa idinka yacni nasoo weerarteen waa tuu lahaa maxmed eh, waan ka bixinaa falanqeynta malaha waan ku dheeraanay maxaa kusoo gabagabeynaysaa sidaanba horey u sheegnay halkan waxaa ka muuqda ayaa ah in lasoo afjaray mid ka mid a talisyada ugu waaweyn ee ay ciidamada dowladda federaalk ka sameysteen gobolada dhexe gaar ahaana gobolka galguduud ee bartamaha dalka soomaaliya horey waxaan u aragnay oo ay mu-asasada alkataa'ib usoo bandhigtay weerarkii galcad oo ay mujaahidiintu sidaanoo kale ugu soo furteen gaadiid iyo hub aad u fara badan kanina waxa uu ku biirayaa weerarada noocaas oo kale ah ee ay mujaahidiintu ku difaacayaan wilaayaadka islaamiga ah Eh, marka lasoo uruuriyo eh, waxa halkan lagu soo bandhigay ayaa lagu tilmaami karaa hadalka allah subxaanahu wa tacaala ee ah ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا صدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون odayaasha dhaqanka islaamiga ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ku dhawaad labaatan neef oo geel ah waxay ku wareejiyeen ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ee gobolka ku sugan gaar ahaana kuwii ka qayb galay dagaalkii lagu laayay ciidamada uganda mahad cubayd ayaa warkan faahfaahinaya munaasabadan oo ahayd mid siddeed iyo toban neef oo geelah ay ku wareejinayeen odayaasha dhaqanka wilaayada shabeellaha hoose ayaa ka dhacday magaalada kunyo barow waxaana ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo iskugu jira culimo mas-uuliyiin iyo odayaal dhaqan geelan ayaa loogu talagalay ciidamadii mujaahidiinta ee weeraray shishayihii ugandha ee ku sugnaa buulomareer waxaana arrintaasi faahfaahsan uga warramay guddoomiyaha odayaasha dhaqanka shabeellaha hoose ahna ugaaska beesha ciroole ugaas ibraahim intaa kadib waxaan ugu deeqnay wiilasha furmaha jooga ee degmadeenna ee gobolka shabeellada hoose ku dagaalamahayo gaar ahaan raggii daraad saliibiyiinta een dheg dhiigga u daray waxaan u diyaarinay wax aan loo diyaarin karin wax in lagu farxiyo aynan mudneen wax in loo sheegay aanan ahayn laakiin een maxabadna soo qaaday haddii aan dib usu dhigi lahayn aan ka badin lahayn laakiin ay nagu dhiirigelisay in aan u hordhigno wixii aan soo hormarinay waxaan leenahay walaalaha waxaan usoo dhiibnay siddeed iyo toban neefoo geel ah oo aan ugu tiragelnay hilib in hilbi looga dhigo walaa wiilashayni mucallimiintayni xaafidiintayni mujaahidiintayni oo habeen iyo maalin hurdada diiday sidoo kale sheekh axmed dheere iyo sheekh jaamac cabdisalaam warsame oo ka mid ah culimada diinta islaamka ayaa kelimaad muhiim ah ka jeediyey munaasabadan geela lagu wareejinayey waxaan laga rabaa inaan sabirkaa darti aan ku gaadhsiinno dadka muslimiinta ah iyagoo soomaalidu wax bilaaba laakiin dad badan ay leeyihiin soomaalidu ma sabirto middana laga rabaa waa midda iyadaa weliba aan isku dayno shayga aan sheegayno inaan inaan ku camal fallo annagu aan fulino meel walba aan gaadhsiino bishaaraduna way dhowdahayo ma dheera dagaalkaa suudaan markuu ka bilowday teleefanno maanaan haysanin oo laloo sheegay yaa waxaan nidhi ilaahayow dagaalkaa isaga waxaad ka dhigtaa dagaalkii ehligaah ee soomaaliya ku dhacay oo kale si iyaguna jihaadkii uga soo dhex baxo ay dagaalamaan meel kasta oo walaalaha muslimka ay joogaan shahaadanayo tawxiidku ka dhab yahay way ku farxeen wax meeshan ka dhacay noqobada iyo arrimaha iyo halganka ay soo diyaariyeen dhaqaalaha ay soo ururiyeenna jazaahum allahu khayran way ku mahadsan yihiin waxayna tusinaysaa ummaddu inay tahay umma waaxide oo jasad waaxida ah mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraxumihim wa taxadufihim ka mathali jasad lwaaxid bal dadka camalkan iyagoo lahoo difaacanaya inay yihiin ayay daliil u tahay ugu dambeyntii waaliga wilaayada shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan ayaa kelimad halkaasi ka jeediyey wuxuuna geela ka guddoomiyey odayaasha dhaqanka si uu u gaarsiiyo raggii loogu talagalay etoobiya soomaaliya way yaqaanaan weligood annagoo carruura laga sheekayn jiray baalkii etoobiya oon waxba aan gelin laga sheekayn jiray oo odayaasha oo jihaadna uu jirinba soomaalida markaa naceeb ayaa ku beeran etoobiya ay naceeb tahay falil axmed taasaa ilaahay u mahadnaqaynaa marka taxriidkii ummadda waxa la baraarujinaayay iyaan laga daalin jazaakum allahu khayran sida marka aan wada jirna hadda oo loo wada socdo qof kastaba kaalintiisa ha qaato jazaahum allahu khayran odayaasha way dadaaleen ilaahay ha barakeeyo iyaga way yaraysteen laakiin anagana lama yaro way badan tahay xaqiiqatan wax ay keeneen aad bay u badan tahay haddana uguma horreyso oraa un sheegay in badan odayaasha jazaahum allahu khayran kaalintooda way qaataan culammada sidoo kale way qaataan yaan la daalin alla barigana ha la badiyo intaas ayaan rabay inaan dhaho
warka wargeysayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga hal furqaan duurnimadan waa inaga intaa